assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhagaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari
الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan oo wanaagsan ikhyaarey idilkiinba meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa khayraadka xoolaha ee soomaaliya kaalinta wax ku-oolka ah ee ay kaga jiraan dhaqaalaha waddanka halka ay soomaalidu xoolaha u dhoofiso iyo saamaynta ay yeelatay dhoofkii xoolaha ee kooxda riddadu ay u xirtay ninka carabta ah sidoo kale waxaan soo gudbin doonnaa haddii uu alla idmo xogo iyo macluumaadyo waafi ah oo xoolaha soomaaliya ku saabsan halkaad nagala socotaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج xoolaha oo la isku yidhaahdo geela lo'da iyo ariga waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dhaqaalaha adduunka gaar ahaan dhinacyada kale ah cuntada ganacsiga iyo shaqo abuurka in ka badan hal dhibici saddex bilyan oo qof oo dunidan ku nool ayaa waxay noloshoodu si toos ah ama sidadbanba ugu tiirsan tahay xoolaha sida laga soo xigtay hay-adda faw waddamada soo koraya xoolaha waxay ka yihiin hanti lama huraan ah kayd maaliyadeed iyo il dhaqaale oo joogto ah meelo badan oo adduunka ka mid ahna xoolaha waxayba ku xidhan yihiin dhaqanka iyo nolosha bulshada iyagoona ka faa'iidaysigooda u abuuro jawi wanaagsan oo nololeed warshado badan oo adduunka ku yaalla ayaa ku tiirsan xoolaha sida warshadaha hilibka caanaha dharka kabaha dawooyinka xoolaha iyo sidoo kale kuwa soo saara waxyaabaha kosmatikiska ah ee laysku qurxiyo xoolaha marka laga soo tago beeraha waxay kaalinta labaad kaga jiraan cuntada aadanaha waxaana laga helaa nafaqada ugu badan sida hilibka maraqa caanaha iyo subagga waxayna kaalin aan la dhayalsan karin ka qaataan samaynta waxyaabo badan oo daruuri ah hay-adda maamulka cuntada iyo maaraynta beeraha u qaabilsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ee faw ayaa sheegtay in hilibka xoolaha uu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee dadku cunno ahaan ay u isticmaalaan sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii oo keliya saddex boqol shan iyo lixdan malyuun oo tan oo hilib ah ayay dunidu isticmaashay waxaana lacagaha sannadkaasi xoolaha ka soo xarooday ay kor u dhaafayaan hal trilyan lix boqol iyo lixdan bilyan oo dollar sida laga soo xigtay isla hay-addani waxaa laga yaabaa in marka la gaaro sannadda laba kun labiyo soddon ay dunidu isticmaali doonto hilib ka badan saddex boqol labiyo siddeetan malyuun oo tan dowladaha ku horumaray xagga dhaqaalaha waxay ihtimaam aan la dhayalsan karin siiyaan dhaqashada xoolaha website-ka the daily record ayaa qoray in dowladda maraykanku ay tahay dowladda ugu badan ee soo saarta hilibka xoolaha guud ahaanba caalamka iyadoona boqolkiiba sagaal iyo toban hilibka adduunka soo saarta sannadkii lasoo dhaafay oo keliya maraykanku waxa uu soo saaray hilib ka badan labiyo toban dhibic shan malyuun oo mitrigtan isla maraykanka ayaana ah waddanka ugu hilib cudhista badan guud ahaanba caalamka sida uu daabacay wargeyska the daily telegraf waddanka labaad ee soo saara hilibka ugu badan waa baraaziil oo soo saara toban malyuun oo tan halka dalka saddexaadna uu yahay shiinaha oo soo saara toddoba malyuun oo tan waddanka ugu badan adduunka ee xoolaha dhoofsadana waa isla shiinaha oo sannadkii qaata xoolo ka badan toban malyuun oo madax soomaalida iyo xoolaha soomaaliya marka la joogo xoolaha waxay ka mid yihiin khayraadka ay caanka ku tahay waana lafdhabarta dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalkani waxaana xoolaha lagu qeexi karaa tiirka dhaqaale ee soomaalida waxay il dhaqaale oo muhiim ah u yihiin dad badan oo ku dhaqan mi iyo magaaloba waxayna soo saaraan lacagta ugu badan ee dibadda uga timaada waddanka sidoo kale waxay kaalinta labaad kaga jiraan g b d-ga dalka iyagoona ka ah boqolkiiba shan iyo soddon xitaa hay-adaha qaar waxay sheegaan in bersentejka uu intaasi ka badan yahay oo uu gaarayo boqolkiiba afartan waxaana ka horeeya oo keliya qidaaca beeraha dadka soomaaliyeed caalami ahaan marka la qeexayo waxaa lagu sheegaa inay yihiin bulsho reer guura xoolodhaqato ah inkastoo waayadan dambe ay hoos u sii dhacayso tirada xoolodhaqatada soomaaliyeed sababo ku aadan soo noqnoqoshada abaaraha sida oo ay tahay haddana weli boqolkiiba shan iyo konton ka badan bulshada soomaaliyeed waa dad xoolodhaqato ah si toos ama si dadban sida ay sheegtay hay-adda faw sidaa darteed xirfadda koowaad ee dadka soomaaliyeed waa xoolodhaqasho waana shaqo soo jireen ah oo jiilba jiil uu u dhiibayey xoolodhaqashadu ma ahan keliya in qofku yahay xoololey ee waxay la xidhiirtaa wax waliba oo quseeya xoolaha sida ka ganacsiga dhoofinta isticmaalka iyo ku tiirsanaanta caynta xoolaha tirada xoolaha ee soomaalidu ay leedahay ee geel lo iyo ariba soomaaliya waa dalka uu ku nool yahay geela ugu badan adduunka kaasi oo lagu qiyaaso boqolkiiba lix iyo toban lix meelood meel geela adduunka waxa uu ku nool yahay waddankeenna geela soomaaliya waxaa lagu qiyaasayaa toddoba dhibic hal malyuun oo madax sida laga soo xigtay hay-adda faw halka guud ahaanba geela adduunka joogana lagu qiyaasayo labiyo afartan malyuun oo madax kuwaasi oo isugu jira geela halka kurus leh iyo midka labada kurus oo badanaa lagu dhaqdo dalalka qaboobaha ah sidoo kale marka laga hadlayo ariga soomaaliya waa dalka saddexaad ee haysta ariga ugu badan dalalka carabta ee labiyo labaatanka ah waxaana ka horeeya oo keliya suudaan iyo aljeeriya caalami ahaanna soomaaliya waa dalka saddex iyo tobanaad ee ugu ariga badan adduunka ariga ayaana ah xoolaha ugu badan ee ay soomaaliya leedahay hay-adda maamulka cuntada iyo maaraynta beeraha u qaabilsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ee faw ayaa sheegtay in cadadka ariga ee soomaaliya lagu qiyaasayo koob iyo afartan malyuun oo madax halka qaar ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ay sheegayaan in tiradu ay intaasi aad uga badan tahay oo lagu qiyaasayo konton malyuun oo madax dhanka lo-da haddii aan eegno inkastoo soomaaliya lo-du ay yar tahay marka loo barbardhigo ariga iyo geela haddana soomaaliya waxay leedahay lo aad u badan oo lagu qiyaasayo afar dhibic sagaal malyuun kuwaasi oo inta badan laga dhaqdo gobollada koonfureed ee webiyada u dhow iyo dhulka buuraleyda ee qaboobaha ah sida gobollada sanaag iyo awdal ee waqooyiga galbeed ee soomaaliya wadarta xoolaha ay soomaaliya leedahay waxay kor u dhaafayaan lixdan malyuun oo madax sida laga soo xigtay hay-adda faw xoolaha soomaaliya jooga dadku aad bay uga badan yihiin oo way ku saddex laabmaan iyadoona qofkii ay ku soo hagaagayso saddex neef sidoo kale soomaaliya waa dalka afaraad ee dhoofiya xoolaha ugu badan adduunka sida laga soo xigtay mar kale isla hay-adda faw soomaaliya waxay sidoo kale leedahay dhul xoola daaqsiin oo aad ugu habboon dhaqashada xoolaha kaasi oo badka dhulka soomaalida ka ah boqolkiiba shan iyo soddon oo u dhiganta koob iyo labaatan kun oo kilomitir oo isku wareeg ah xoolaha waxay kaalin waxkoolaha ka qaataan horumarka dhaqan dhaqaale ee dalkan iyo haqabtirka cuntada iyo habnololeedka bulshadeenna halka ay soomaalidu xoolaha u dhoofiso soomaaliya waxay xoolo malaayiin ah sannad kasta u dhoofisaa waddamada carabta gaar ahaan kuwa khaliijka sida sacuudiga imaaraadka iyo cumaan oo ah dalka ugu badan ee loo dhoofiyo xoolaha soomaalida iyadoona magaalada salaala oo dhacda koonfurta waddankan bil weliba keligeeda loo dhoofiyo ku dhowaad boqol kun oo neef dalka cumaan gaar ahaan magaalada salaala ayaa halkaa waxaan kusoo aragnay kuna soo ogaanay in dalka cumaan uu yahay dalka labaad caalamka ee loo dhoofiyo xoolaha nool sida geela adhiga iyo lo-da ka yimaada geeska afrika gaar ahaan deegaanada soomaalida iyada oo lagu qiyaasay xoolaha yimaada magaalada salaala in ay kor u dhaafaan boqol kun oo neef bishii cumaan sida dalalka kale ee khaliijka iyadu marnaba ma joojin dhoofka xoolaha soomaalida sidaba ay sheegeen mas-uuliyiinta midowda dalladda dhoofka xoolaha soomaaliyeed waxaan geenaa waddanka noogu badan oo lambarwanka nooga waa wasaldarda cumaan waddankaa walaalaheen ah xoolaheenna mana xiro mana istaajiyo inta badanna waa xoolaheenna boqolkiiba toddobaatan asaga qaato waddanka wasaldarda cumaan yaman waan u dhoofinaa sacuudigana waa loo dhoofiyaa meesha la yidhaahdo masar iyo qatar iyo baxraynna marmar baan loo dhoofiyaa xilliyada xajka waa marka soomaaliya ay dhoofiso xoolaha ugu badan sannadkii soomaaliya ay dhoofisay xoolihii ugu badnaa waxa uu ahaa sannadkii hore ee labadii kun afar iyo labaatankii xilligaasi oo la sheegay in waddanka ay ka dhoofeen in ka badan toddoba malyuun oo xoolo ah kuwaasi oo soomaaliya ay ka soo xaraysay adduun lacageed oo ka badan hal bilyan oo dollar taasi oo boqolkiiba toban ka noqotay g b d-ga dalka sida laga soo xigtay hay-adda s d r b soomaaliya intii u dhexaysay sannadihii labadii kun siddeed iyo tobankii ilaa labadii kun afar iyo labaatankii waxay dhoofisay in ka badan labaatan malyuun oo u badan ari iyo geel tobankii sano ee u dhexeeyey labadii kun iyo tobankii ilaa labadii kun shan iyo labaatankii xoolaha ugu badan waxay dhoofeen sannadihii kala ahaa labadii kun afar iyo tobankii ilaa labadii kun afar iyo labaatankii xilligaasi oo wadarta xoolaha la dhoofiyey ay gaarayeen labiiyo toban malyuun oo madax dowladda sacuudiga ayaa sannaddii labadii kun lix iyo tobankii cunaqabatayn ku soo rogtay xoolaha soomaalida kadib markii ay sheegtay in hubanti la'aan ay ka taagan tahay xaaladda caafimaad ee xoolaha soomaaliya ka imaanaya kana baqayso in cudurro loo soo waarido turki al qureshi oo ka mid ah ganacsatada sacuudiyaanka ah ee ka macaashi jiray iibka xoolaha soomaalida ayaa sheegay in markii go'aankaasi uu ka soo baxay xukuumadda riyaad isbeddel iyo khalkhal dhanka qiimaha ah laga dareemay guud ahaanba suuqyada xoolaha ee waddankaasi si haddaba loo ilaaliyo tayada xoolaha soomaalida iyo caafimaadkooda waxaa maxjar lagu hubinayo caafimaadka xoolaha laga hirgeliyey dhammaan magaalooyinka dekedaha leh ee waddanka kadib iskaashi ay sameeyeen ganacsato soomaaliyeed iyo kuwo carbeed wixii intaa ka dambeeyeyna waxaa si habsami leh u socdaa dhoofka xoolaha soomaalida xoolaha soomaaliya waa kuwo aad looga jecel yahay waddamada khaliijka inkastoo hilib ahaan ay aad u yar yihiin marka loo barbardhigo kuwa ka imaanaya waddamada eshiya ee aadka u waaweyn haddana dhanka dhadhanka ayaanay jirin wax ku haysta xoolaha soomaalida waxayna xoolaha soomaalidu la baratamaan xoolaha ka imaanaya eshiya sida kuwa ka imaanaya dhanka hindiya oo kale oo miisaan ahaan aad uga culus kuwa soomaalida sidaa oo ay tahay haddana qiime aad u sarreeya ayay xoolaha soomaalidu ka joogaan waddamada khaliijka halkii neef oo ka mid ah xoolaha soomaalida waxa uu dalalka khaliijka ka joogaa lacag aad uga badan midda soomaalida looga iibsado oo u dhexaysa boqol iyo konton ilaa laba boqol oo dollar tusaale ahaan halkii neef oo ariga soomaaliya laga qaado waxa uu sacuudiga ka joogaa adduun lacageed oo gaaraya kun iyo laba boqol oo riyaal oo u dhiganta saddex boqol iyo labaatan dollar halka xilliyada xajka uu neefka ariga ee soomaaliya laga keenay uu sacuudigu ka gaarayo kun iyo siddeed boqol shan iyo toddobaatan riyaal ama laba kun laba boqol iyo konton riyaal oo u dhiganta shan boqol ilaa iyo lix boqol oo dollar
ما شاء الله هنا يتم تنزيل طبعا الذبايح علي هذا شو هندية ولا شو هذا؟ ها استاذ هذا شو الحين؟ أنت... علي هذا شو؟ بربري هذا؟ صومالي هذا على كم علي؟ هذا في 2200 2200 marka laga soo tago dhadhanka wanaagsan ee hilibka xoolaha soomaalida waxaa kaloo jira soo jiidasho kale oo carabtu ay ku jeclaadeen xoolaha soomaalida waxaana ka mid ah adkaysiga waxayna xoolaha soomaalidu si aad ah ula qabsan karaan cimilada kulul ee dalalka khaliijka oo aysan muddo badan ku noolaan karin xoolaha laga keeno eshiya waxaana jira xoolo isugu jira ari iyo geelba oo soomaaliya laga dhoofiyey laguna dhaqanayo waddamada carabta dekadaha laga dhoofiyo xoolaha soomaalida dekedda ugu badan ee ay ka dhoofaan xoolaha soomaalida waa dekedda magaalada berbera waxaana ku soo xigtaa dekedda magaalada boosaaso inkastoo ay jiraan xoolo aad u badan oo laga dhoofiyo dekadaha muqdisho jabuuti iyo kismaayo oo saddex sano ka hor dib looga bilaabay dhoofka xoolaha haddii aan xoolaha idinkaga waramo xoolaha way dhoofaan markabka hadda baxay wuxuu ku socdaa dalka cumaan wuxuuna qaaday lo oo ah dibi lama dhoofiyo xoolaha dhadig ah waxaa la dhoofiyaa waa xoolaha labka ah marka waxaan rabnay inaan laba kun saarno laakiin markabkan ugu yaraaday waxaan wuxuu qaaday kun iyo laba boqol iyo labaatan agu marka inkastoo xoogaa baryahan ay colu kala go-een xagga abaaraha iyo xagga colaadaha hadda ka socda intaas aad u kala go-a ku noqotay haddana insha allah dibba u bilaabo dhaqaalaha mar walba oo dekedda ay mashquul noqoto dadku waxaa soo gelahaya dhaqaale hadda tusaaloo kale kan lo-doo kale xololeydii iyo reebaadyihii iyo wuu gelaya ninka suuqa joogay ninkii soo gadahayey ninkii qabanhayey waxaasoo dhan bay dib ugu noqonay dadkaas noloshooda ayay ku maaraynayaan gaadiidkii baa ka shaqaynaya kii batroolkaa shaqaynaya shidaalka baaburka baaburka shidaal u baahan yahay meel walba way saamaynaysaa hadduu markab imaado haddii meeshu kala go' timaadana waxay saamaynaysaa ummaddii way saamaynaysaa labada dhinacba marna horumarku wuu saamaynayaa markuu markab soo xirmo marna haddii la waayana indhaha isku qabanaysaa khaasatan kismaayo waxa dadku uu ku nool yahay markii laga soo reebo dadka farctrisku hay-adaha u shaqeymay wax kale waa muruqmaal intaas waa horta inkamka dadku ku nool yihiin meeshan waa meesha ugu muhiimsan sanadkan hadda dhammaaday ayaa la filayey inuu noqdo sanadkii soomaalidu ay dhoofin lahayd xoolaha ugu badan lamana hayo ilaa iyo hadda tirakoobyo rasmi ah oo ku saabsan xoolaha sanadkan ka dhoofay soomaaliya waxaana dhacay khilaaf ka soo bilowday markii kooxda riddada ay dhoofka xoolaha waddanka u xirtay ganacsade carab ah oo lagu magacaabo abuyaasir alyemani ninkan oo la sheegay inuu yahay ganacsade sacuudiyaan ah balse asal ahaan ka soo jeeda yemen ayaa waxay xaruntiisu tahay waddanka jabuuti oo horey uu u qabsaday dekeddii xoolaha laga dhoofinayey ee waddankaasi la wareegitaankii uu ninkani la wareegay dhoofka xoolaha soomaalida saamayn weyn bay ku yeelatay iibka iyo qiimaha xoolaha iyadoona la sheegay in boqolkiiba labaatan wax ka badan uu hoos u dhacay qiimaha xoolaha kollayba anugu waxaan isleeyahay arafadan wix ilaahay ka bixiya waa badbaadayaan laakiinse waxaan ilaahay ka bixin arafadan waa nala degantahay annaga tii horaa xoogaa nuuraysay baan isleeyahay anugu dadka noo imaanaya tanaa u qabow laakiin annaga tii hore noo fiicnayd annagu ilaa xoolahan keenna tii hore waxaana lahayd abaartii ka horraysay iyo dadkiioo baahan ba xoolaha aan xoolaba jooginba markaas oo meeshaa ka doontidba xooluhu aad ba u yaraayeen bulcada bulshada waxaan u baaqaya in ilaahay sama iyo barwaaqo iyo sida tan ilaahay noogu sii wado waxba lacag khasaaraysaa dhib ma lahan horta niyahu waa maalinkii xoolaha aad loo cuni jira waaye waa bil carrafo weeye marka ariga biramadu boqol iyo siddeetan boqol iyo sagaashan waaye wallaahi niyow carrafadii hore carrafadii horaa ajaa'ib ay heliya carrafadii hore oo sida carrafadii hore se arigu qaali u ah laakiin ariga qiimaha uu ku fidhoo laga soo baxaa iyo qiimaha hadda meeshan uu ka joogo isma laho arigaa batay ariga qaalaa lagu soo gaday haddeerna mataqaanaa arigii waa uun dadku waa uun mataqaanaa mar xooluhu marna waa la faa'iidaa marna waa la khasaaraa mogta marka qiimihii hadda xoogaa arigii sii laga dilaha hadda maahan ganacsatada soomaaliyeed ee ka macaashi jirtay dhoofka xoolaha ayaa si aadaha uga soo horjeestay tallaabada kooxda riddada ay dhoofka xoolaha ugu xirtay ganacsadahani iyagoona sheegay in xoolaha aysan ku noolayn keliya ganacsatada ee dad badan ay dhaqaale ka heli jireen
aniga nin oday oo xoolaha yaqaanaan ahay neefka xoolaha waxaa ku nool shan qofood nin waa gadaa nin waa soo qumiya nin waa raraa nin baabuurka u leeyahay nin waa ciideeyaa madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud carab hadda asigoo kalama horta sacuudiga madaxweyne u noqdo carab yaasir la yidhaaho lawadaa loo keenaa la yidhi meelaa loo geliyo xoolihii ugu saxiixa anaa kuu hayna awgi ninkaas aad baan uga xumaya xasan sheekh maxamuud la yidhaha
sharigan waxaa isku saabsan yahay oon iskugu nimid war aan ka hirgeli waaynay aan ka hurdi waaynay oo la leeyahay xoolihii soomaaliya waxaa wakiil ka ahoo lagu wareejinayo nin carab ah anigu hadda magaciisa ma garanaye ma noqon karto sax ma aha ha laga noqdo dowladda ma aha soomaaliya dowladda ma aha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka ma aha dowladda waa shacabka soomaaliyeed war waxaad shacabka soomaaliyeed ogoleen laguma qasbi karo
waxa weeye madaxweyne xasan sheekh waxaan leenahay arrintaas dib uga bax dadka ku nool soomaaliya boqolkiiba siddeetan xoolaha ayay ku nool yihiin dhaqankii xoolahay ku noolaan in laga cuuriyaa miyana sax maaha
dowladda waxaan rabnay inay maaragtay qadad noo keento oo ay maaragtay xoolo suuqii nooga soo hesho oo ay maaragtay ay noo ballaariso iibka xoolaha ay noo ballaariso halkii aan ka sogaynay ayay maanta maaragtay waxaa noo soo yeertay in la yidhaahdo xoolihii waa la xihayoo waxaa loo xihay hal nin oo carabsi ah waa dhibaato waxaan sugayna maaha waxaan ka filayna maaha waxaa kaloo maarata meesha aan aad ugu cambaaraynaya soomaalina ha aragta maarata siyaasiyiinta dhoofintii xoolaha maarataay ama ariga ama geela ilaahay inuu kugu dhaarshay nin soomaali maarata ganacsata intaas joogta oo tijaarin ah ayuu nin sacuudi maarata dhowr labaatan milyan boqol milyan intuu ka qaatay maarata ayuu u xiray taasna waa caddahay xoolihii dhan maarata soomaalida cunaqabateen baa la saaray oo shacabkii soomaaliya shaqaysanahay haddii midna guri uu ku burburiy midna maarata qori uu iskugu dhiiba midna maarata ganacsiga maarata oo soomaali ay faa'iisay cunuga soomaaliya waxa uu heli lahay maarata laga joojiyey ganacsatada soomaaliyeed marka waxaan leeyahay waa inay maarata arkaan xasan sheekh maxamuud saas baan leeyahay ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey waxaa dekedda magaalada berbera oo ah dekedda ugu badan ee ay ka dhoofaan xoolaha soomaalida xajkan ka dhoofay xoolo gaaraya hal dhibic shan malyuun oo ari u badnaa sida laga soo xigtay wasaaradda xoolaha u qaabilsan maamulka isugu yeeray somalilan dhanka boosaasana markii aan eegno waxaa iyadana ka dhoofay xoolo gaaraya ilaa siddeetan kun oo ari u badnaa kuwaasi oo ku socday dalalka sacuudiga cumaan iyo yemen kooxda riddada iyo maamuladeeda gaalaracyada ah waxay horay dekedihii dalkan iyo eerbooradiisaba gacanta u geliyeen dowlado iyo sharikado shisheeye oo u badan kuwa laga leeyahay imaaraadka iyo turkiga waxaana xusid mudan in waxyaabaha ugu badan ee laga dhoofiyo soomaaliya ay ka baxaan labadaasi ilood ee muhiimka ah barnaamijka sahanka dhaqaalaha toddobaadkani intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى ينسى وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى